meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsaha leh ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha leh inay u yimaadeen xildhibaanada maqan waxaa kaloo aan si guud xildhibaanada ugu baaqayaa xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa laakiin in ay ilaaliyaan heybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan shaqadoodana ay u gutaan sidii xeeroosaadka uu qabo iyo dastuurkaba ayadoo aan laga eegaynin hebel aan jeclahay hebel aan nacab ahay midna aan la dhehaynin ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta golaha shacabka ayagoo ka mas-uul ah ka wakiil ah golaha shacabka sharaftooda iyo karaamadooda inay ilaaliyaan ayna u gutaan waajibaadkooda sidii dastuuriga ah mar labaad waxaan ku celinayaa xildhibaanada maqan sida ugu dhaqsaha leh inay yimaadeen fasax qofkii lahaana fasaxii waa ka qaaday si ay u gutaan waajibaadka dastuurka waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu